Magaalada Muqdisho ee caasimadda dalkeena Soomaaliya ayaa lagu qabtay munaasabad ay ku qalin jebinayeen arday baratay Qur'aanka Kariimka iyo akhris qoraalka luqadda Carabiga isla markaana ka aflaxday madarasada Nashr Qur'aan. Munaasabadda lagu maamuusay ardaydan ayaa waxaa ka qayb galay maamulka madrasadda, culimo diin, macalimiin, waalidiin iyo qeybaha kale ee bulshada. Maamulaha madrasadda Nashr Qur'aan, Ustaad Cumar Sheekh Cabdi ayaa ka warbixiyay munaasabadda.
waxaan u hambalyaynayaa tahmiyad u dirayaa ardayda markaska nashri qur'aan ee ka ee- ee- ee ka qalinjibisay qur'aanka kariimka iyo kuwooda dhameeye alqira'a walkitaaba waxaan leeyahay aad iyo aad ayaan ku hambalyaynayaa juhdigii iyo dadaalkii aan soo wadnay maanta waxaan joognaa miro dhowkiisii laakiin waxaan leeyahay waa bilow waa tilaabteena koowaad aan qaadayna waxaa dhiman tilaabayaal badan waxaa dhiman xifdigii waxaa dhiman kuwa qur-aanka oo alqira'a walkitaaba oo barta waxaa u dhiman inay maxalaha bartaan ee maxalaha qur-aanka inay tacliinta qur-aanka inay guda galaan ay u dhiman kuwa qur-aanka dhimay waxaa u dhiman ee xifdigaa u dhiman culumta diinigaa u dhiman Qaar ka mid ah martiraftii ka soo qayb gashay munaasabadda ayaa bogaadiyey.
qur-aanka oo la barto ee, faa'iidada uu leeyahay ama fadligiisa waxaa ka mid ah xadiis imaamu tirmidi uu warinayo wuxuu ahay qaala nabiyu sala allahu wasalam wabaraka calayhi iqra'u alqur'aana fainahu ya'ti yowma alqiyaamati shafiican liasxaabi nabiga sala allahu calayhi wasalam wuxuu leeyahay qur-aanka aqriya maxaa yeele qur-aanka wuxuu u shafiicaa dadka akhriya oo barta ku camal fala ayuu qur-aanku u shafiicay waa dareemi kartaa cunug in alfaxmaal lasoo bilaabo kiciska lasoo baray ingaadi lasoo baray qur-aanka loo dhameeyey markii qur-aanka loo dhameeyey haddana intiin loo harino een, maskax iyo kharash iyo wakti la geliyo halkan la keeno xaflad loo qabtay oo raggan culummada loo keenay si ay waxba ugu faa'iidaystaan marka macalinka waalidkiis ma gudi karno aadaab oo looga baahan yahay ardayga jiro waxaa ka mid ah aadaabtaas in macalinka agtiisa markaa joogto in hadalka aadan badin aan iska daldalmin aadaabtaas ardayda aan soo jeedinayna maxaa kaloo kamid ah aadaabta laga rabo qofka wax baranaayo in macalinka kursiga isaga uu leeyahay markuu maqan yahay aan lagu fadhiisan taasaa kamid a waxyaabaha aadaabta ilmaha laga rabo waxaa kamid a in aysan la saaxibin dadka xun aysan la saaxibin maxaa yeelay adiga adoo qur-aanka yaqaano diinka yaqaano haddii cunuga hooyadiisa iskuul aysan geynin dugsi aysan geynin la tarbiyin haddii aad la saaxibto nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu leeyahay almaru calaa diini khaliilihi falyandur axadukum biman yukhaalil Dufcadan waa dufcadii afraad ee ka aflaxdo madrasada Nashr Qur'aan ee magaalada Muqdisho tan iyo markii la aasaasay.